toddobaadka isla xisaabtanka iyo doodwadaag ka saabsan xoojinta isdhexgalka daahfurnaanta dowladnimada oo qayb ku hayeen istaraatiijiyad ballaaran oo laka kobciyo daahfurnaanta isla xisaabtanka iyo kalsoonida bulshada ee hay-ada dowladda iyo waliba si rasmi lanka daafuray magaalada baydhabo munaasabada daafurka weyba hagaaban qaabiday wasaaradda arrimo gudo dowladaha hoose reedan heliisiwka koonfur galbeed oo qayb ku hayeen dadaalada lakoojo maamul wanaaga iyo ku qaybgalka bulshada xaflada furitaanka waliba ku qaybgalay mas-uuliyiin sare oo ku tarsan dowlada koonfur galbeed oo ku midayeen xubno ku tarsan golo wasiirada odayaalka dhaqanka qaybo shaldumee bulshada bulshada rayidka iyo mas-uuliyiin kale aan koreen wasiirka wasaaradda arrimo gudo dowlada hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdilaahi xaaji xasan oo manuur iyo weyba isu ku hadlay ujeedka daafurka shirka dood wadaag barnaamijka un tilmaamay ini un ka kulanna eedaan ka faraxsana ma imalay si la sheegay marka in hore tay la suubay barnaamijkunma eh waa mar horey ha qabanay wasaaradda arrimaha gudaha iyo laka qabadii oo wasiiro badan ha u qeyb galeen gudoomiyaha gobolka degmada su-aalo badan lakawarsadii bulshadii arrintaasiya dhaliyadii geeka inay mar labaad oga qabdo sababtoo eh taasiya may sheentay faa-iido badan oo dood wadaag eed maarna qiiman leh walaayo badanaa la hasla qaadana hataa warku qabashadii oo maarna muuqato dad badan oo maarne anfilaan waxyaabo badan imilaha bandhi ka koro maarna halka muujiyeen taas may argaan guulahayti taasa sheentay mar lamaad intii la qabado hataa madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis mayna amray mar lamaad sidii laka qabado fadeeratunti la soobi oo suga rogo weliba laakiin nin nin manin suuragalna duruufo jira aawadiyo alxamdulilah laakiin muddo suga rogo laga qabdo doono geeka markuu golihii wasiiradii oo wada dhan bulshadii odayaashii dhaqankii waan noqonayno dhalinyaro haweenkii ini un mar labaad kulan malayay faa-ido weynaningata sidiiaba hoo hataa walbadan qobanna is aragaana iyo kulankaana wada kheyr ah is aragaana iyo kulankaana wada kheyr ah markee hooba mudulasa noqonaada in oonay warbixin la siiy inay las dhegeysado inay oonay walajira oo la ogaada ilan meelo una roogna geeka dowladda una ana alxamdulilah koonfur galbeed de may dowladka anaha shacabkaana ko shacabkaana i una hadii una isku warqabno una waraa ilas waraysadaana
dhanka kale kusimaa madaxweynaha ina gudoomiyaha baarlamaanka dowlada koonfur galbeed soomaaliya rofesor doctor cali saciid fiqiya weybowse ka dheerday muhiimada shirka usoona tanka tilmaamay in yeetato kaalin weyn markaasi ku qaadaasa horumarka dowladnimada iyo isla xisaabtanka bulshada shirkan runtii waa shir aada muhiim u ah wuxuu ka mid yahay horumarinta dimuqraadiyadda wadanka doodan oo kale muhiim waaye maaragtay in dadweynaha iyo horta dowladda ay iska warqabaan dadweynaha baahidooda iyo waxay qabanayaan waxay tabanayaan in maaragtay runtii halkan ka sheegaan tan fursad weyn ayay noo tahay in maaragtay isdhexgalka la xisaabtanka shaqo maaragtay ay ay uu baarlamaanka qaban lahay qayb ka mid ah ay runtii ka mid tahay shacbi iyo dowladdiisa oon isla soconin horumar lama gaarayo marka marka ugu horeysa waxaan leeyahay akhyaarta kasoo qayb gashay oo maaragtay maanta su-aalahan meeshaan wax ka weydinahay si xorriyad ah su-aalaha u warsada baqdin ma jirto laakiin maaragtay si edban deegaan jeceel waddan jeceel aan idin karnaa nimankaan meesha fadhiisanahay su-aasha idinkaga jawaabayn haddaan aragno inay shuqul guurwada idinku jawaabayn waxaan leenahay georgia baasha runta ha laga sheego daacad ha laga noqdo xisaabtan dadka qofka markuu wax qabto wax waa qaldaaya marka haddii qaladkaaga lagu sheego waa muhiim aaday muhiim u tahay in qaladkii la qabto la saxo wasiir wasaaradda waxaan ka codsanayaa wax alla wixii tabasha ah dadkaan ay sheegayan dabagal inaad ku samaysid baarlamaanka aad keentid annagaa dabagaleyna markaa wax alla wasaarad kasto eedaha lagu eeday inay fulisay in kale iyo horumarkay haddii wanaag u yahayna wanaaggaasna maaragtay aadan u qiimeynayna barnaamijku walibaa koran qaaday faham wadareedka xufnaanta maamulkiyo iskaaladowka dhabka ee dhexmara doona dowladda iyo shacabka markaasiyan adeegasa